إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhur ee warbaahinta alfurqaan maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay laba qof ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud dab xooggan ayaa ka kacay suuqa magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisna askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen shabeellaha hoose dalka ingiriiska waxaa ka dhacay dibidbax xooggan oo badi dadka dhigaya ay yihiin muslimiinta ku nool dalkaas horumar ballaaran oo xagga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa deegaanka caad oo ka mid ah gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalk ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray dowro muddo saddex bil ah u socotay ciidan ka mid ah xisbada shabeellaha hoose intaa waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dooroonaa waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faah-faahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa axad taariikhdana ay tahay toddobada bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena kow iyo tobanka bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay laba qof ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya deegaanka balaaldheer ee u dhow deegaanka cadakibir ee gobolka galgaduud ayaa xalay xilli dambe waxaa lagu dilay laba qof oo rayid ah kuwaas oo aan ka tirsanayn dadka dagaalamaya labadan qof ee la dilay oo midkood nabadoon caan ka ahaa aagga uu dilku ka dhacay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray axmed wehliye guure iyo cabdinaasir maxamuud cilmi mataan waxaana meydadkooda la geeyey degmada cadaado ee gobolka galgaduud maleeshiyaadkii dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta waxaana deegaanka uu falka dilka ah ka dhacay laga soo sheegayaa saansaan dagaal oo ka dhalatay dilka labada nin dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka galgaduud ayaa ah kuwa soo laalaabtay mana muuqato cid wax ka qabanaysa dab xooggan ayaa ka kacay suuqa magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe wararka laga helayo magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dab khasaare maaliyadeed geystay uu ka kacay suuqa degmada jowhar dabka ayaa ku faafay goobo ganacsi welina lama helin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha uu geystay waxaa socda dadaalo lagu daminayo dabkaas si uusan u gaarin goobo kale oo u dhow kuwa gubanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen shabeellaha hoose haashim ayaa ka waramaya rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka lamber lixdan dhowqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ahay xalay weerar ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmooyinka owdhegle iyo janaale weli faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee xalay weerarka kala kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dalka ingiriiska waxaa ka dhacay dibidbax xooggan oo badi dadka dhigaya ay yihiin muslimiinta ku nool dalkaas tafaasiil ku aadan warkaasi zakariyo cumar ayaa soo jeedinaya dibadbaxan oo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah ee ku noola waddanka ingiriiska ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore mid ka mid ah masaajida ku yaala magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska waxaana dibadbaxani uu yimid kadib rabshado iyo xadgudubyo ay sameeyeen kuwa uu ku xididaystay islaam naceebka ee u dhashay dalkaasi kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday weeraro ka dhan ah dadka muslimiinta islamarkaana ay ku beegsanayaan masaajida iyo xarumaha ganacsiga ay leeyihiin dadka muslimiinta ah mid ka mid ah soomaalida halkaasi ku nool oo warbaahinta la hadlay ayaa uga waramay dhibaatada halkaasi ay ku wajahayaan iyo waxa ay salka ku hayso mudaharaadka a arkaysaan oo meesha ka socda wuxuu daba socdaa dhibaatooyinkii iyo rabshadihii maalmihii lasoo dhaafay ka socday waddankan ingiriiska oo dad badan ay ku dhaawacmeen looga soo horjeeday dadka qaxootiga iyo muslimiintaba dhibaatadana waxaa keenay markii hore oo dacaayad iyo been abuur muslimiinta laga sameeyey oo wiil dhalinyaro ah oo aan muslin ahayn oo gabdho yaryar ku dilay eh, wadanka gudihiisa ayaa waxaa la geshay dacaayad ah inuu muslin yahay Eh, kadibse waxaa la ogaaday inuusan muslin ahayn oo ruwanda uu kasoo jeedo tii ayaa keentay in dadka qaxootiga ana laga soo horjeedsado oo la baaxsado oo mudaharaad laga sameeyo Eh, muslimiinta naftigooda dhaawac badan loo geystay oo masaajid badan la weeraray oo dad badan oo muslimiina suuqyada eh, lagu dhaawacay tii baa marka keentay in mudaharaad maanta uu meeshan ka dhaco Eh, maalin dhoweytana meel kale oo weltamstow la yidhaahdo iyadana eh, ayaa mudaharaad laga sameeyey Eh, maantana mudaharaadku arrintaas wuu daba socday waddamada reer galbeedka ayaa marar kala duwan waxaa laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin ay u geysteen dadka qaxootiga ku ah waddankaasi oo ay ka mid yihiin dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah waddamadaasi horumar ballaaran oo xagga ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa deegaanka caad oo ka mid ah gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya warbixinta warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo gudbinaya deegaanka cad wuxuu ka mid yahay kuwii ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka balse looga xoreeyey weeraro cagmarin ah ayaa waxaa iminka laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga ah iyo amni ay ku heleen har karaayada rasuulka salaallahu calayhi wasalam kadib in muddo ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo deegaankan bulshadii deganeed ay kala kulmeen dhac boob iyo gumaysi aan loo meeldayeynin mid ka mid ah muruq maalatada ku dhaqan deegaanka ayaa ka warbixiyey horumarka iminka ka jira deegaankooda iyo isku socodka bulshada kuwaas oo iminka dareemaya amni iyo istikhraar
آه معناها شغلة أنا ماشية كويسة ما ما شاء الله وحوية دلب كيدنا وحوية مال والبو فري هي ديجان كهنا قطو ماشي أن جوجنا هو ديجان كعاد إلهي كم هتصن وحوية مركب وحصو سار كده وحا كمدة هامنكا waxaa ka mid a digsida waxaa ka mid a kirliyaalka waxaa ka mid a een, qa- ee, xeerooyinka ee, noocyadiisa kala duwana ka mid a alaabtaas waxaa loogu iibgeeyaa gaalkacyo ilaa somalilan puntland ilaa iyo yeman xataa waa la geeyaa ilaa etoobiya sidoo kale ganacsatada deegaanka ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii dhaqaale ee ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka iyo amniga ay hadda dareemayaan iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey walaalahooda mujaahidiinta maalinkaasi waxay ahayd maalin madow annaga shaqadeennii waa burburtay aniga hadda hadda meeshaas meel aan ka soo guuran degganaay nimankii inta yimaadeen iyadoo maashaan ii qunfulan oo wax walba ii yaalleen ay cabdibele ku daba xireen alaabtaydiioo dhan macna waa waa jajabiyeen wixii ku jirana waa ka rarteen ilaahay mahadiis marka waxa weye shaqadiina way naga burburtay islaamku markuu meesha ku soo noqday oo deegaanka la- eh, isla xoreeyey baan shaqadeenna usoo laabana caalamiga ahayd waa sidii sidii hore oo marka beri uu noo ahay ayay u socotaa hadda shaqadu maasha allahu marka waxa weeye amnina waa haysanaa nabadgelyaan haysanaa shaqadeennu waxa weeye lacagteennaan shaqaysanaa maalin dhayli Ma- waa barwaaqaysana deegaanka cad ayaa hadda ah mid dhinac weliba horumarkiisu bulaalayo sidoo kalena ay bulshadaasi bilaabeen in ay madaarista tagaan oo ay ka faa'iidaystaan barashada diinta islaamka taas oo ay dhib kaga qabeen xilligii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalk ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas warkaasi waxaa ka waramaya zakariya cumar iyadoo xaaladda magaalada beledweyn ay marba marka ka dambaysa isa soo tarayso islamarkaana ay sii xoogaysteen xaaladaha dilka iyo dhaca ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegayaan iyagoo markii hore la noolaa xaalado amni darro ah oo ay ka mid tahay dhaca loo geysanayo taleefanada islamarkaana aysan dadku awoodin inay soo baxaan xilliyada habeenkii ah ayaa waxa ay tibaaxayaan in arrintaasi ay ugu darsantay koofsi lagula kacayo gabdhahooda gabdhaha midna waa toddobiyo toban jir midna waa afariyo toban jir waa la kufsaday gabadha weynaa ugu daran wax loo reebto ma jirto gabdhihii meeshaa waxay moobeel weytaan laga qaatay biinka sheegaa leyr lacagihii laga tuurtay kadibna jirkoodaa loo dhaca gabarta jir een, dhibaatooyin badanaa gaari oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiisa qori liifkiisa ugu dhaca lagu leef garaacay Ee, hoodkii in badan ay ku jiijiideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xaba looma reebanin xag ilaahayna ka noolyihiin afar maray xabadda ku kitibtay ilaahay xaggiisayna ka noolyihiin xag bilaadanka ma noola taleefoonada waa la qaada jiray een, waa la oqon jiray in taleefoonada la qaato dadka lagu jirdilo laakiin weli ma aysan dhicin hadda kufsigan hadduu koo yahay laakiin taleefoonada lama qaadan karo magaalada lagama soo adeego karo xitaa xaafadaha dhexdooda ilmaha yar taleefoonada looma dhiibi karo dadka waaweyn xitaa ma qaadan karayo habeena warkiisa iska daabo halka saa xabiinimo haddii la gaaro labada cud oo iska soo horjeeda xitaa iskuma galaan mana aha markii ugu horreysay ee askarta dowladda federaalka ay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn balse waxaa marar kala duwan saxaafadda ka soo muuqday qaar ka mid ah bulshada magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka amni darre ee ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhac iyo handadaadba ku haya waxayna dhacdadan qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee askarta dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray dowro muddo saddex bil ah u socotay xisbada shabeellaha hoose cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya dowlad diiniya oo isoo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey ciidamo ka mid ah xisbada wilaayada waxaanay socotay dowladdani muddo saddex bil ah ciidanka xisbada ee dowladdana loo soo xidhay ayaa waxay qaateen cashiro iskugu jira kuwa sharci iyo kuwa tajrubi ah iyagoo si weyn uga faa'iidaystay munaasabadda lagu soo xidhayo dowladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo odayaal dhaqan iyagoo halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu madasha xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsan waxa laga doonayo ruuxa xisbada islaamiga ah ruuxa xisbada ah ma aha ruuxa dadka awoodda u sheegta ee sidaa adag iyo cunfiga kula dhaqma waa ruux raxiima wey waa nin dadka khayrka la jecel waay ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa nabi wuxuu yidhi alle waa midda mid naxariis badan oo turid badan turiddana alle waa jecel yahay inaad muslimiinta u turtaan nin nin ul ku dhufan karaa ma jiro ruuxa mu'minkaa dhabarkiisu waa mamnuuc in wax lagu dhufto imaam albukhaari wuxuu baabaystay baabu dahri almu'mini ximan mu'minka dhabarkiisu waa seero wey ilaa qaadi inuu amro yidhaha intaa ha lagu dhufto mooye hal ul haddaad ku dhufato qiyaamaha lagaaga goyni haddaan adduunka lagaaga goyn marka mujtamaca wanaag iyo dabacsanaan iyo naxariis kula dhaqma allahna waxaan weydiisanaynaa towfiiqda inuuna waafajiyo waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa markaan alle u mahadiya ka gada ale bacda xamdi illaahi subxaana wa tacaala huma sabarkii aad sabarteen iyo dadaalkii aad muujiseen wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa isna ka hadlay xafladda lagu soo xidhayo dowladda loo qabtay qayb ka mid ah xisbada gobolka shabeellada hoose axibatii fillaah wixii dardaaran ah culummada iyo odayaashaan oo dhammaystiray waxaanu laga rabaa keliya inaan qaadanno ogaada shaqada ah haysaanna waa shaqadii nebi maxamed sal ly slem uu qaban jiray nebi maxamed sal ly slem wuu xisban jiri soo maha suuqyada ayuu mari jiray meelaha dadka iskugu imaadan uu tegi jiray wuu xisban jiri macruufka ayuu dadka fari jiray munkarkana waa reebi jiri wax khaldan hadduu arkaan dadka waa ka tawjihin jiri waxyaalaha nebi sal l sl laga wariy waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray raashiin bannaanka la tubay oo nin uu iibinaayo raashinka waxaa ku da'ay roob xagaayaa ku da'de hoostiisaa qoyan ti kii korena wuu qalalayn gacantuu geliyey gacantiisi waxay soo taabatay qoyaan markaasuu ninkii raashinka wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa saaxibi aطacaam war ninka raashinka gadaayo muxuu yahay waxaan hoostana ka qoyan korna ka qalalan nib allow samada ayaa ku da'day markaasu wuxuu yidhi maxaa kor u yeeli weysa dadka u arkaan kan qoyan maxaa kor u geen weysa dadka u arkaan man khashanaa falaysa mina marka shaqada ah haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal lla alay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan maamulada wilaayaadka islaamiga ayaa waxay dowlaad xidhiira u qabtaan xisbada ka howlgasha magaalooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayaadka waxaanay ku dadaalaan si ay u dhisaan aqoontooda xagga sharciga ah si qaab waafaqsan shareecada islaamka ay ula dhaqmaan dadka ku nool goobaha ay joogaan guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga inta